magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday dhammaysatay tababar ku saabsan sida baaritaan loo sameeyo sida loola dhaqmo bukaanada iyo hanaanka loo mara daawo bixinta tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiye maamulka iskuulka ilays iyadoo inta badan ardayda ay adeegyo caafimaad oo lacaglaana ay u sameeyeen dadka barakacyaasha inta ay ku guda jireen tababarkan maamulaha guud ee iskuulka ilays bedel cali xaanshi ayaa ka waramaya ahmiyadda tababaradan iyo doorka ardayda ay ka qaateen adeegyada caafimaad ee loo sameeyey kaamamka barakacyaasha waxyaabaha lagu tababaray waxaa ka mid ahaa sida bukaanka loo wareysto sida bukaanka markaasi loola macaamilo qaabka baaritaanada loo sameeyo iyo sida markaasi daawooyinka ku habboon bukaanka loo siin lahaa runtii ardaydaani waa arday ama dhalinyar lagu kalsoon yahay inay caawiyaan bulshadooda gaar ahaan weliba bulshada ku nool kaamamka magaalada beledweyne ma ahan markii ugu horeysay oo runtii tababarkan lagu qabto dugsiga ilays balse waa tababaro socon doono hadduu sarrayn sama insha allahu tacaala runtii ayadana maanta lagu dhiirinaya ardaydaani si ay u caawiyaan bulshadooda runtii ardayda ama dhalinyarta soomaaliyeed gaar ahaan weliba reer hiiraan weliba kuwa ka barta dugsiga ilays ayaa runtii kaalin weyn kaga jira caawinaada bulshada ayagoo markaasi ku caawinaya wixii lagu tababaray runtii ma noqon doonto markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad marar kale waa qaban doonaa barnaamijkan caawinaada bulshadana iyo weliba booqashada kaamkan insha allahu tacaala hore ayaan usii wadi doonaa hadduu sarreeyo saamaxo doctor eliyaas cali cabdi oo ka mid a dhakhaatiirta gobolka hiiraan ayaa hadallo dardaaran u jeediya ardaydan waxaa lagaaga baahan yahay waxaa soo baratay inaa abalaagaraysaa lagaaga baahan yahay laakiin xilligan waxaa haysataa wax waa qaldi kartaa waa lagu saxaa soo ma laakiin markaa beri aa shaqo bilaawdo ama isbitaal ha noqoto waxaa hadda maanta laga sheeqaynaa u badan waa xaflad soo maa waxaad tegaysiin kaamamaa tagtaan wax fiicanaa qabanaysaan qof loo shaqeeyo ama wax loo shaqeeyo waxa ugu muhiimsan ama ugu sharaf badan waxaa qofka bini aadankaa soo maa so waxaa loo baahan yahay in waxyaabo badan a ilaalisaan ay ugu horeyso disbilinkiin sanad kasta iskuullada iyo jaamacadaha dalka ayaa waxaa ka baxa arday baratay cilmiga caafimaadka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo door muhiima ka qaata sidii loo dabooli lahaa baahida caafimaad ee ka jirta gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka